aynu ku bilowno warar ka imanaya gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamo ka socda somalilan saaka aroortii ay galeen tulada saaxdheer oo ilaa sagaashan kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada laascaano sida b b c-da uu u sheegay nin u hadlay ciidanka somalilan ujeeddadii ay u galeen tuladaasi saaxdheer waxay ahayd sida uu yidhi in ay ka soo qabtaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya siyaasiga cali khaliif gallayr oo ay ku eedeeyeen inuu isku dir iyo nabadgelya darro ka wado jiiddaasi afayeenku waxau intaasi ku daray ciidamadoodu inay eryadeen gaadiid uu watay cali khaliif kadib markii uu ka cararay tuladaasi sida ay hadalka u dhigeen haddaba waxaa noo suurto gashay inaannu hadda la hadalno si toosa cali khaliif gallayr qudhiisa oo hadda ku jira khadka marka hore aad baad umahadsan tahay cali khaliif gallayr ma jirtaa in lagu baacsanayo waa aada iyo aad baad u mahadsan tihiin anigu ma ma dhegaysan warka b b c da ee ninka ale ciidamada soomaali diidkaas nin ka socda ciidamadaas warka uu sheegay ma dhegaysan laakiin waa maqmaqlayay haddana waaba idinku waa idinka idinku sheegaya waa run anigu hadda muddo ilaa saddex weeg ku dhow waxaan u badnaa magaalooyinka boocame muxuu ahaa karindabayl weyn saaxdheer kengeeyo balecad xamar lagurxid qararo buuhoodle magaalooyinkaas sababta aan u tegay ugu weyna waxay ahayd shir ay khaatuma leedahay oo loogu talagalay in magaalada taleex lagu qabto wax sirana ma ahayn waxaanu midiyadu telefishinadii radioga internetkintuba ay la socdeen bay ahayd waxa uun xujo ah in maamulkaas hadda ismahadiyey uu leeyahay ma shiri karaan reer khaatumo ummadda dhan ee gobolada sool sanaag iyo cayn ku nool ma shiri karaan
waan usoo laaban doonaa arinta shirka nabadiyada waxay ugu muuqataa inay gaadheen laakiin waa dhalanteed arrintoodanu waxaan meesha u tagnay ergooyo shirkaa imanaya in la xulo arrinta shirka waanu u gudageli doonaa iyo waxa aad khaatuma ahaan ka wada hadlayseen laakiin ma jirtaa hadalkan ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay soo galeen xaggeese adigu saaka aad joogtay haddase xaggeed joogtaa
marka ay sheegayaan eliyi saaxdheer baanu galnay oo ninkaasaanu soo qaban lahayn ayaan dara dee waxay tusaysaa intelligencekooda war la-aantooda iyo fikir la-aantooda iyo hadday military operation galayaan yoolkooda wuxuu hadduu kaa ahaa anigu magaaladaba goor horaan ka baxay waxaa la qarinayana ma ahayn magaalooyinkaa ku dhow yaan u baxnay shirarkaasaan wadnay annagoo magaalooyinkaa joogaanu maqalay nimankaasaa soo galay saaxdheer isma arag sanqadhoodana ma maqal raadkoodana ma arag waray sheegayaan iyo oo ay ka akriyeen meeshana kumaanan maqal marka arrintan ay leeyihiin mindhayn waxay rabaan waxa mashruuc bay u ahayda maamulkooda xoogaa ku gulgulanayaan oo ay leeyihiin waxbaanu soo qabanaynaa oo military operationkaasaanu gelaynaa
waan ku fahmay
haday qorshahooduna wuxuu ahaa midaan qof military wax ka yaqaana ama wax maamuli karaa uusan dejin meeshaba ma joogin waan gartay marka adiga adiga iyo garaad jaamac soogelayaanna markay soo gelayaanna ma joogin marka ay ka baxeenna ma joogin saaka saan ugu baxay saaxdheer kuma noqon magaalo kalaan hadda joogaa oo halka lagaba yaabo ilaa boqol kilomitr wax ku dhowda inay u jirto waxaanu qarsanaynana maaha meeshaanu u soconaana waa taleex waan gartay cali khaliif waxaan rabay marka inaan arrinta shirka usoo laabano wax kaa weydiiyo shirarkan khaatumo muddo fara badan baad u fadhideen oo aad shirayseen oo aad mar maamul samayseen madaxweyneyaal maaragtay wareegta aad samayseen marka marka la eegana waxay u muuqataa in gobolkan lagu muransan yahay idinka xitaa qudhiina aad kala go-an tihiin oo somalilan iyo puntland u kala go-an tihiin marka waxaanaad wadaan wax dhammaado ama mowqif midaysan laga gaari kara uma muuqdaan soo maaha maya warkaad kulli ixtiraam waad ku khaldan tahay laba arrimoodba dood baan ka qabaa Haye.
kow, arrintan aad leedahay meesha waaba la isku haystaa soomaalidu waa qabaa'il qabaa'ilkuna qolo walba meeshay degto way taqaanaa waana la yaqaan ilaa isticmaarkii baa la yaqiinay puntland dhulkay degto ama majeerteen uu dego waa la yaqaan dhulka isaaqdayana waa la yaqaan dhulka dadka khaatumo ay degaanna waa la yaqaan cid soomaali oo meel kale oo soomaaliyeed oo hunguriga intaa leeg uu ka dhici karaa ma uu Ku- jiro ku- kuwaas kuwa waxaa kale jirtaa kaba dhow kuwa kale magacyadoodii baa qabiilkii carab baabtee kuwaada maxaad u qarinaysaa
dee adaan aqoon midhayne aqoontaada midhayninta ku ega waa la yaqaan sool iyo sanaag iyo cayn waxa dega laakiin Haddaad adigu laakiin ka soomaali baana dhiganayso.
dhegaysanaysa aniga keliya kuma dhegaysanaya soomaali oo dhan baan dhegaysanaysa doctore W- war war w- w- aniga arrintan waxaaba igala muunta adeer anigu idan ma warsan inaad interview ka qaadaan haddaadan sidaanaan kugu sheegaya adaan raalli ka ahayna waa telefoonka waa dhigayaa midda aan rabaa aan dooda ka qabaa waxa weeye warkan aad kusoo celcelinaysaan sidii eh, record jabay ee ah eh, idinkaa qaybsan oo somaliland baa jirta idinkaa qaybsan oo puntland baa jirta adeer dadkaasi waa dad shaqo tegay dadka somaliland u dhashay qabiilkaad doonaysaba ku magacaawo ma waxaad leedahay dad gobollada ka tirsan oo wasiiro ka ah somalilan ma jiraan dad gobolkan khaatumo hadda ka tirsan oo hayb ahaan adiga kugu tirsan oo aan wasiiro labada dhinac ka ahayn ma jiraan miyaad leedahay cali khaliil adeer waxaan adigaan ku weydiiyey dee su-aal intaad weydiisaan dabcan inaan kuu jawaabe adigu jawaabta ha dhigin haddaad adigu su-aasha isweydiinaysa aniga hay weydiin somaliland wasaray ku leedahay xamar somaliland wasaray ku leedahay etoobiya somaliland wasaray ku leedahay jabuuti somaliland meesha ay joogaan ay kasoo jalabuteynayaan bay kuleeyihiin wasara maxaad qoladiina miidiyadu ay idinku muuqan weyday war dad dhulkaa u dhashay meelo kalena waa tegi karaan waa u shaqadoon bay u aadi karaan hadday politically ay noqdaan dad soo baxana baarlamaanaday ka galaan madaxweyneyaal bayba ka noqdaan ama wasaray ka noqdaan Laakiin- waxaa takhaatumo laakiin ugu cali- soo- cali Khalifa- aan dhamaysto fadlan fad fadlan aan dhamaysto waxaad khaatumo ugu soo ururisaan oo xikmadiina ay ku soo ururto ee dadka sool iyo sanaag baa qaybsan sida awgeed waa lagu murmayaa cali khaliif ugu dambayntii hadda maxaad rabtaan oo maanta lagaa qorayaa haddii aad tihiin dadkii gobolkaasi maxaad ii sheegaysaa ood rabtaan adiga kuguma ogeyn qof taariikhda qore taariikhda khaatimana ma qorayside waxaan anaku rabnaa sida ummadda kale soomaaliyeed ee adduunweynuhu kharashka badan ku bixinaya inay shiraan oo maamul samaystaan annaka qaramada midoobay iyo europeanska iyo maraykanka iyo chinesku kharash nama siiyaan inaanu ku shiro inaanu maamul samaysano dad kale oo soomaaliyeed oo inta reer khaatumo ay sameeyeen sameeyeena ma jiro haddaad doonto recordka dib ugu noqo waxay rabaan haddana wax kasta wax kasta mudnaan waxay ka siinayaan inay shiraan inay tashadaan inay dantooda goonyaha ka joogaan inay maamul samaystaan aad iyo aad baad taa umahadsanta weeye ta ay rabaan aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay en eh, wakhtigaadna siisay adigaa mudan.
ra- ra-iisul Adigaa wasaarihii mudan.
hore kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galleer oo isagoo jooga meel u dhow magaalada laascaan oo teleefonka ay ugu warramayay halkaasaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london